إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duurnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay qaadeen weeraro meelo kala duwan ka dhacay iyadoo mid ka mid a weeraradaasna ay askari nool ku qabteen mas-uuliyiinta wilaayada bay ayaa waxa ay la kulmeen dadka deegaanka iidaale ee ka tirsan isla gobolkaas dowladda federaalka ah ayaa waxa ay xaqiijisay inay ka dambeysay dilka wiil iyo gabar walaalo ahaa muqdisho loogu geystay iyadoo eheladuna ay aada u inkaarayaan dowladda federaalka ah dowlad diini ah ayaa waxaa loo soo xiray ganacsatada ku dhaqan degmada buqa qable ee gobolka hiiraan dalka maraykanka ayaa waxa uu duqeyn ka geystay waddanka suuriya waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday dad shacab ah inta waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxa ay qaadeen weeraro meelo kala duwan ka dhacay iyadoo mid ka mid ah weeraradaasna lagu qabtay askari nool sikri cumar ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan kuwaas oo ka dhacay gobolada qaar ee dalka soomaaliya weerarka koowaad habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ku qaadeen fariisina ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka husungow halkaas oo ay jihooyin kala duwan ka soo weerareen dagaal qaatay in muddo kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa u suura gashay inay nolosha ku soo wataan askari ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland oo ka mid ahaa askartii ku sugneed fariisinka husungow ee weerarka lagu qaaday gobolka gado ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa iyana habeenkii xalay dagaal toos ah waxa ay ku qaadeen saldhiga ciidamada kenya ay ku leeyihiin degmada ceel waaq ee gobolka gado jugta madaafiicda iyo dhawaqa rasaasta ay labada dhinac isdhaafsanayeen ayaa laga maqlayay gudaha ceel waaq iyo nawaaxigeeda gobolka shabeelle ah hoose oo ka mid ah goobihii habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka dagaalameen ayaa waxaa dagaal saacado qaatay ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku ekeeyeen fariisin ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada marka ee gobolka shabeelle ah hoose weerarkan oo ahaa mid si heersare loo soo agaasimay ayaa waxaa la rumaysan yahay in khasaa'ir uu ka soo gaaray ciidamada maamulka koonfur galbeed gobolka banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa habeenkii xalay ay qarax la beegsadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin agaarka isbitaalka carafaad ee degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho jugta qaraxan ayaa waxaa si weyn looga maqlay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho gobolka shabeellaha dhexe ciidamada militariga mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaal toos ah ku qaadeen saldhiga ciidamada burundi ay ku leeyihiin deegaanka biyacadde ee hoostaga degmada mahadaay ciidamada burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday dalka muslimka ah ee soomaaliya ayaa marar badan sidaan oo kale waxa ay la kulmeen weeraro uga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey gobolka hiiraan dhanka bari ee magaalada baledweyn habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ku qaadeen weerar loo adeegsaday qarax oo lala beegsaday isbaaro u tiilay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka hirshabeelle weerarkan qaraxa ah ayaa waxaa la aaminsan yahay in khasaa'ir uu ka soo gaaray ciidamada maamulka hirshabeelle ee qaraxa lala beegsaday si kastaba ha ahaatee howlgalladan ayaa waxa ay qayb ka yihiin howlgallada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ka kala dhacaya gobola mas-uuliyiinta gobolka baay ayaa waxay la kulmeen dadka deegaanka iidaale oo gobolkaas ka tirsan maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya iyadoo dhowaan uu safaro ku marayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jacfar degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa wuxuu saacadihii lasoo dhaafay gaariga isaga iyo wafdi uu hogaaminayo deegaanka iidaale ee duleedka magaalada baydhaba deegaanka iidaale uu waaliga booqday ayaa ah deegaan lagu xasuusto dagaalkii iidaale ee lagu jebiyey ciidamada xabashida etoobiya waagii midooda maxkamadaha waaliga iyo wafdigiisa ayaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyey deegaanka iidaale iyagoo kulamo la qaatay culimada deegaanka salaadiin iyo waxgaradka bulshada kulamadan oo dhowaanahanba ku booqanayay waaliga deegaanada baay ayaa daarneed dardargelinta jihaadka iyo dhammaan adeegyada asaasiga ah ee ay bulshada u baahi qabto sheekh xamse ayaa u kurgalay xaalada deegaanka isagoo kulamo la qaatay culimada odayaasha iyo waxgaradka dhinaca kalena ku booriyey in adduunka lagu mashquulin balse towxiidka dadka la gaarsiiyo qodobka kale ana dardaarmomaybu ah oo muddo in laka tawjiihiya oo lansheega laka buraarijiya tawxiidka marar badan may dhegane baadiyaadahooba la gala dad may laha ku helay ilaahay inkasaan dad may laha ku helay nabajo inkasaan dad may laha ku helay malaa'igta inkasaan maylinin ku baahanya ini hasheeganimada ku ban umatan ini tawxiidka ka tawjiihi tawxiidka ini una gelin ani inka weerin ideega rasmiga ah unu dadkan ahayna ani nagada ini diintii unu fahansiin dhanka kale odayaasha deegaanka ayaa dhankooda ka warbixiyey waxyaabaha kulanka ka soo baxay maylagu ka hadlay sada oo macnaha walbarashada muslimiinta arday ilankii inta kahor sada baadida sada oo macnaha tuulada mise magaalada dacawada langiisiya arday kabaxdadan ilaahay ka mahsan warkana gaadan kiisii doogna ilaa belid iyo baadiye meelba oo dacwad andeernin nin galan ayaa ka wada hadalnayaan ajibni warka ahwa kale jazakum allahu khayr gunaanadkii sheekh xamse abu jacfar waaliga baay ayaa dadka kula dardaarmay inay u kacaan jihaadka tilmaamayna inay jabeen shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo kuwa kaabaya
jihaadka cayni waay fardu cayn waay shaksi kasta laku fade wiinaga laku fade yaraga laku fade bal culummada may baliyina jihaadka xaaladda fardu cayn haddii deer balaanta hataa saari addoonka laku fade lanka deenta lakiliya laku fade kullu dalika lan fasax iyo edan weydiiyaayaagna ma leh lan kasta dhagaajo safka meel isku galo umataasi marka insha allahu tacaala in la geliyo difaacagaasi muslimiinta ka jaran in la geliyo insha allahu tacaala ku qayb qaadada hadda may ka jarta gaalada marxalada inka liidati marxalatu dacf meel inka liidati tusaale gaaban degmada buurxa kaba gaaladoo rogdo etoobiyaana rogdo jidkan kale diinunay inta ka safaran bay dhowr raashin makula kooyayaan mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ah kuwa guta xilka uu islaamka u idmaday islamarkaana dadka kula dhaqma naxariis isoo dhoweyn dowladda federaalka ah waxay xaqiijisay inay ka dambeyso dilka wiil iyo gabar walaalo ahaa muqdisho loogu geystay iyadoo eheladuna ay aad u inkaarayaan dowladda federaalka ah boqolaal dad oo qaarkood ilmadu ay ka qubanayso ayaa waxa ay kusii qulqulayeen guriga reer maxamed xuseen kalafoge oo ku yaala magaalada muqdisho iyagoo uga tacsiyanaya sakriye maxamed xuseen kalafoge iyo sawde xuseen maxamuud kalafoge kuwaas oo habeen hore dowladda federaalka ay ku dishay isgoyska dabka ee magaalada muqdisho wiilka oo afar iyo labaatan jir ahaa iyo gabadhii oo labaiyo labaatan jir ahayd ayay ciidamada dowladda federaalka ay si bareer u dileen iyagoo rasaas madaxyada kala dhacay ka gadaal markii ay ugu geliyeen mootabajaaj ay saarnaayeen dowladda federaalka ahi waxay qaratay in dilka iyadu ay geysatay afayeen oo hadlay dowladda gaar ahaana dhanka biliiska ayaa waxa uu sheegay in ciidamo ka tirsan milatariga dowladda federaalka ay mootada rasaas oo ku fureen sidaasina ay ku dileen wiilka iyo gabadha sababta dowladda federaalka ah ay u dishay wiilkan iyo gabadha ayuu ku sheegay in ciidamada jidka uu furmo maadaama gaadiidka uu ku badnaa wuxuu intaasi ku daray in ilaa iyo iminka aysan gacanta ku haynin ciidamadii dilka geystay laba saac iyo afartan iyo shan daqiiqo waxaa isgooska dabka lagu dilay gabarh iyo wiil walaalo ah oo saarnaa mootobijaaj sida ay caddeeyeen markhaatiyaal joogay goobta waxaa rasaas isgooska oo jaam ahaa si uu jaamka isaga qaado rasaasuu jiyey gaari uu ku buufsanaa sida ay caddeeyeen markhaatiga kalarka xoogga dalka soomaaliyeed goobta waxaa ku dhintay wiilkii gabadha walaalaha ah rasaastii uu riday gaarigaas sidaay markhaatiyaashu caddeeyeenna gaariga wuxuu u degtay dhanka isgooska bakaaraha
qaar ka mid a qoyska reer kalafoge iyo dad kale oo soomaaliyeed ayaa isugu yimid waddooyinka magaalada muqdisho waxaanay la hadleen saxaafadda ehelka wiilka iyo gabadha la dilay uma hadlayaan in wiilka iyo gabadhooda keliya la dilay laakiin waxay u hadlayaan sida inay afayaan u yihiin guud ahaan dadka magaalada muqdisho ku dhaqan kuwaas oo dowladda federaalka ay caadaysatay in ay iska disho ha isdareensiiyeen horta dhacdo xanuun badana nagu dhacday alxamdulilah wixii nagu dhacay waa qadar nagu dhacday laakiin cadow baa na cunay ilaangaab buu nagu riday garabka naga u jaray ma fahamtay xaqa naga oon lagu dhirtoon si degdega midigta allah noo soo geli si degdega midigta allah noo soo geli dad iimaanka qaba oo waddada toosan ku jiro oo dadka hore aysan wax ka heli jirin allah noo soo ifiyo allah noo soo ifiyo ilmaha yaryar oo maalin walba indhaha laga ridaa indhihiyaa naga dhacay oo waa korinay oo waa kabinay oo wax kastaan barnay oo maalin walba keligna anagoo madow guriga nagula reebayo cadowga guraaya xoogga allaha ku soo qabta xoogga ilaahay ku soo qabta xoogga ilaahay ku soo qabta cadaalad arna cadaalad degdega allaha noo ifi cadaalad degdega allaha noo ifi murugta ay nagu dileen yaa mugdiga qabriga ha ka heleen sida aan anagu adduunkan ku murugoon ayagu qabriga mugdigiisa ha ka heleen xaqa annagana si degdega allaha noogu soo ifiyo uusa dadku u heli jiro eheladu waxay aaminsan yihiin wax cadaalad inaanay helaynin tiiraanyadan haysa meydka nabigaan kor taaganahay waa inaan helnaa bannaanka una yaallaa inaan helno way caddaaladda habeen hore markii dil ku dhacay ayaa haweeney ka mid ah qoyska geeridu gashay oo saxaafadda la hadashay waxay durba xaqiijisay in aanay filanaynin in wax loo qabto sababtoo ah waxay tusaale u soo qaatay dadka ayaga ka horreeyey inaanay cadaalad helin midadka ayaa faranjarre ku jira waxaanay eheladu sheegayaan inaan la aasaynin ilaa iyo intaa cadaaladda la horkeenayo dilayaasha markii xaajadu adkaatay dowladda federaalka oo iminka waxa ay sheegtay in nimankii dilka geystay ay qabatay ciidamada dowladda federaalka waxaa caado u ah inay iska dilaan dadka magaalada muqdisho iyadoo dhiigoodu uu yaanyada kala raqaysan yahay dowladdiina ayaa waxaa loo soo xiray ganacsatada ku dhaqan degmada booqaqaable mahad cubeyd cali ayaa ka warramaya dowladan diiniga ah oo socotay muddo ku dhow hal isbuuc islamarkaana loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee abu hureyra radiallaahu canhu ayaa waxaa ka faa'iidaystay ganacsatada degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan intii ay socotay dowladda waxay ganacsatadu ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah qaar ka mid ah ganacsatadii ka faa'iidaystay dowladda ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah waxayna ka warbixiyeen waxyaabihii ay ku qaateen dowladda waxaa halkan noogu soo gabagaboobay dowro aad cajiib u leh dowradaas oo loogu magac diray saxaabigai jaliilka ahay abu hureyra intaas kadib dowrada waxa aan ku soo qaadanay haddii aan wax ka dhaha awalan haweenkii ugu horeysay waxaan qaadanay kelimada towxiidka oo ah laa ilaaha ila allaahu muxamed rasuulallah iyo waxa ay tahay in ay tahay mid qaybinaysa dadka oo laba ka dhigayso ninkii qaatane uu helaya amni naftiisa iyo maalkiisaba habeenkii labaad walaalayaal waxaan qaadanay in mataqaanaa cilmiga faa'iidada uu leeyahay iyo jahliga dhibka uu leeyahay in waxbarashada aan ku dadaalno waxaa ku xigay habeenkii kale annagoo soo qaadanay wakhtiga qiimaha uu leeyahay meeshaan waxaan ku qaadan dooro qiimo badan aad aad u qiimo badan aad baan ugu faraxnay waanan u ducaynaynaa culammadii kasoo qayb qaadatay aad baan ugu ducaynaynaa maktabkan waxaan leenahay ina mar walbaba ummadda la buraarujiya oo dowlayaasha noocan oo kale la kordhiga dowraadka diiniga ah ee loo qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa joogto ka ah wilaayaadka islaamiga waxayna arrintaasi dhalisay in kobac ballaaran uu ku yimaado wacyiga dadweynaha halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah alfurqaan maraykanka ayaa duqeyn waxa uu ka geystay waddanka suuriya iyadoo dhimasho iyo dhaawacna ay noqdeen dad shacab ah warar ka imaanaya dalka suuriya waxa ay xaqiijinayaan in diyaaradaha maraykanku ay duqeyn ka fuliyeen waqooyiga suuriya dhimasho iyo dhaawacna ay ku noqdeen dad shacab ah duqeyntan waxay ka dhacday gobolka idlib gaar ahaana deegaan baadiye ah waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday ugu yaraantii lix ruux oo dhammaantood hal qoys isku ahaa waddada xiriirisa magaalooyinka ariixa iyo almasduuma ee gobolka idlib ayay ka dhacday duqeyntani waxaanay haleeshay dad shacab ah oo aan waxba galabsan sida ay tilmaamayaan wararka waddanka suuriya laga helayo dadka deegaanka waxay xaqiijinayeen in wiil yar u dhintay shan kalena ay dhaawacmeen kuwaasoo saddex ka mid ahi ay dumar yihiin dowladda maraykanka ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda duqayntani dadka shacabka ahi ay dhimashada iyo dhaawaca ku noqdeen waxaana bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada maraykanka lagu sheegay in maalintii shalay oo jimco ahayd duqaynta ay ciidamadoodu ka geysteen gobolka idlib lama beegsadeen hogaamiye sare oo ka tirsan alqaacida sida ay hadalka u dhigeen waxaa la isweydiinayaa waxa caruurta iyo dumarka ka dhigay hogaamiyaal ka tirsan mujaahidiinta alqaacida waxaa la isweydiinayaa sida isu qaban karaan warka maraykanka oo ah inay dileen hogaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacida iyo dhacdada xaqiiqada oo ah in dumar iyo carruur ay dhimasho dhaawac noqdeen warki oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta